أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu kusoo dhex jirnay suuratu yuusuf qisadiisii waxaan joognay markii walaalihiis ay ceelka ay ku rideen oy uga soo tageen ceelkii inay markaa ay intay neef gowraceen orgiyar ama waxar yar ay qamiiskiisii ku daadiyeen aabbihii qamiiskiiyo dhiigla ay u keeneen iyagoo ooyaya ayagoo raba inay ka dhaadhiciyaan beenta arrintuna ay beenta ceelkii markii lagu riday waa kii loo waxyoodo la yidhi latunabbi'annahum biamrim haada wahum laa yashcuruun arrintaa waa u sheegi doontaa iyagoon garanayninoo macnaa ilaahay farajow kuu firi doona farajkii baa marka bilaabanaya isagoo ceelkii ku jiro wajaa'ad waxaa timi sayaaratun qolo musaafiriin hoo socoto ah oo awrtoodu u raran tahay oo masar u socdaa yimid fa arsaluu way direen waaridahum dadkii biyaha u soo dhaaminaya u aroorayay ayay ceelkii u soo direen fa adlaa wuu raariciyey dalwahu wadaantiisau raariciyey si uu biyo u maaragtay ugu soo qaato qaala markuu wadaantii soo bixiy wuxuu yidhi yaa bushraaya alla bishaaradeeday kaali waayo wakhtigaagii waayo haadaa ghulaamun waa wiilu aan si maaragtay fudud aan ku helay macnaha hadal oo la fahmayaa ku jiro ceelkii markuu wadaantii oo u diray ayuu yuusuf dalowgii ku soo dhegay waayo asagiina waa shubaaliyey wuxuu u malaynaya ninkan in wadaantii culayskan uu yahay wadaantii biyo uga buuxo bannaanka markuu u soo saaraba waa wiil dhallinyaro ah oo macnaa waa addoon uu leeyaho ilaa qof la dhalay meeshan laguma tuuran waa adduun uun meesha la ysaga tuuroo la nacay iska soo qaado markii uu soo wato marka u bishaareeyey uu ku bishaaraysto saaxiibiisan ugu bishaareeyey wa asaruuhu way siraysteen bidaacatan xaal uu yahay badeecay ka dhigteenoo addoon maanta ma arkaysa iyagu ay soo iibsadeen oo laga iibsaday ayay ka dhigtoonay safarsanayaan sababtoo haddii ay yidhaahdaan meel baanu ka helnay kuwii kale inay maanta ma arkaysa kula murmaan oo yidhaahdaan hadde waa haniimo aan helnay aan wada wadaagno ayay marka ay ka cabsadeenoo marka hoose isugu qarsadeenoo waxay yidhaahdeen waxaan leenahay waa badeeco aan soo iibsanoon ka baayax mushtarayno annagaa lacagteenna ku soo iibsannay marka waa asar ruuhu damiirkaas see sixaa wuxuu u noqonayaa nimankii sayaarada aha musaafiriinta ahaa markay wiilkii ay soo heleen ayay dhaheen badeeco aan ka dhiganno wallaahu ilaahayna caliimu wuu ogyahay bimaa yacmaluuna waxay falayaan wa sharawhu damiirkaasna sida raajixa wuxuu u noqonaya ikhwatu yuusuf sababtoo ayagoo iskala qaybiyeen bay riwaayaadka ay leeyihiin ceelka markii ay ku rideen aabba qoo koox baa loo diro qamiiskii dhiiggu ku yaallo beenbeenta aha sii qaaday kooxna waxay yidhahdeen aan hubsanno ninkan inuu ama meesha uu ku dhinto ama lala baxo aan hubsanno hadhow aabbayuusa ku soo noqonin sayaaradii markii ay la soo baxday dhaheen waa addoon annaga naga dhuuntoo meesha ku dhacee naga iibsada markaasay lacag raqiisa ku iibsadeen marka damiirkan washarawhu wuxuu u noqonayaa ikhwatu yuusuf meeshay ka ag dhowaayeen oo waardeynaayeen sababta waxay rabaan inuusan maaragtay dib uusan ugu soo noqon washarow way iibsadeen sharowgaas wowga jamaacada ikhwatu yuusuf u noqonaya hu yuusuf ay iibsadeen biamanin baksin lacag liidata oo macnaa yar waa lacag aad u liidato macnaa qiimo addoon aan dhammayn laa siyamaa oo arki doonaa yuusuf oo ilaahay quruxdoo kala baroo bar ou siiyey ayay marka lacag liidatay ku iibsadeen daraahima ka bedele dirhamyaalay ku iibsadeen macduudtin oo tirsan riwaayaadku waxay leedahin sia ibnu mascuudi waa labaiyo labaatan dirham ayay ahaayeen ayay labalaba dirham u kala qaybsadeen wa kaanuu waxayna aayeen fiihi ay fii yuusufa min azaahidiina kuwa ka zaahido macnaa qiimo uguma fadhina awalba waxay rabeen inay ka takhallusaan xataa markay gadanaayeen si sharafla uma ay gadanoo qiimahu asaahil kuma ay gadane allow yaa mar naga wada camal waayo hana dhaafo uun keliya saas camal bay u gateenoo wax qiimahu agtooda ugu fadhiyey ma jirine awalayba naceenoo aabba uu naga jeediyey aabbaheenu naga jeediyey saasay ku naceenoo marka uun iska mooti ha idin dhaafo wejigiisa oo idiin muuqanne saas bay ka ahaayeen wa kaanuu fiihi min azaahidiin wa qaala ladii ishtaraahu mraahu qaala ladii ishtaraahu min misra limra'ati wa qaala wuxuu dhahay alladii kii ishtaraahu iibsaday oo min misra masar xaggiisa ka ahaadoo iibsaday yuusuf liimra'atii haweenkiisu wuxuu ku yidhi akrimii karaamay mahwaahu joogitaanka uu lala joogo macnaa ninkana la jooga karaamay weeye sababtoo almahwa waxaa la yidhaahdaa makaanuliqaama ee makaanul iqaamaha wax la karaamaya maahane waxa la karaamaya lidilmahwa waa qofka meesha jooga macnaa ninkan waa nala joogaahe karaame ilaa islaam waa la yaqaano ilmo aysan dhalin uma roona haddaysan qof aysan ahayn ilaa inay ninka ay maaragtay oo ta'yiid ou ka helo oo u dardaarmo maaha meesha hadalka marka maxduufaa ku jira oo la fahmaayo macnaa sayaaradii waa soo wadeen markay yuusuf ay lacagdiita uga iibsadeen masaray keeneen masar marka waxay ka iibsadeen marka ninkii casiizu masar ninkii prime ministerka ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirkii weynaa ayay ka iibsadeen kollay markaa lacag badan ay ku iibsanayaan kuwaas waa qiimihiisa yuusuf waa garanaya intaa waa la soo socday asagii markuu iibsaday marka gurigiisiiyuu keenay gurigii markii uu keenay marka haweenkiisiba u dardaarmay wuxuu leeyahay ninkani waa nala joogaahe karaamay oo ha ihaanaysanin casaa wuxuu mudan yahay an yanfacanaa inuuna anfaco haddii xataa addoon aan kan inuu khadamaad uunagu anfaco baari uu yaha dhici karto ow natakhido waladan ama wiilba aan ka samaysano wiil uu noqdo macnaha de wakhtigaas iyo gaaladaba siidaba wakhtigaas waxaa iska jiraba adduunyada waxaan tamaniga la yidhaahdo tabaniga waxaan la yidhahdo adaptationka ee gaaladu ay dhahaan oo ilmo aado dhal ilmo laga dhigto sharciga unbaa joojiyey islaamka ka hor carabtaba xataa waa isticmaali jireen bal zayd maaragtay ibnu xaarisa markii hore intaan aayadda udcuuhum liaabaahim uu soo degin zayd ibnu maxamedaa la dhihi jira marka oo nabigaa tabaniyey wakhtigaas hore xaaraan ma ahayn markii dambaa la xarimay marka marka inaan wiil ka dhigno oon tabanino adaptation aan ku samayno ayaaba dhici karta taasna marka ninkaa masarkao gacanta laga geliyo isagiinu gurigiisii meel fiican dejiyey oo haweentiisii maaragtay kala dardaarmay in la wanaajiyo waxay ka mid tahay maqaadiirta alle subxaana wa tacaala iyo ludfiga iyo naxariista iyo ka warqabka khaaska oo xag alloo yuusuf loo galay oo wakadaalika sidaas ayaan makannaa aanu makansiino gacanta u gelinay liyuusufa nabiyillaahi yuusuf fil ardi dhulka oo meel walbaba karaamo iyo maaragtay wanaag uu kala kulmo sha'niguusana wou sii weynaan doonaa intaan kuma kaalme kuma ekaan doono sha'ni weyn haddii guri lagu karaameeyo oo marti ku yahay waayo laakiin had adduunkao dhanba masar dhanbaba hana doonaa marka dambe saasaan u yeelnay si aan maanta ma arkaysa aan u qiimayno oo makaanadiisa iyo ludfiga allo u muuqdo iyo walinucallimahu inaan barno min ta'wiili alaxaadiidi ru'yooyinka in la fasiro waa midii uu ku rooyo oo abiis uu u sheego ru'yada uu ku fasiro wayucallimuka min ta'wiili alaxaadiid wallaahu ilaahina haalibun asagaa maanta ma arkaysaa ku adag oo qaalib ku ah calaa amrihi marka damiirkaas ama allah loo celin karaa ama yuusuf waa loo celin karaa haddii yuusuf loo celiyo ilaahay subxaana wa tacaala arrinta yuusuf asagaa ku guulaysto ku adagoo ayaga waxay damceen ikhwatu yuusuf inay hakradaan oo ay maanta dabandaabiyayaan oo ay dilaan oo maaxib ay ka tuuraan ilaahaa sayaaradan usoo dure u soo diray sayaaradaanna ayaguna un dad baayac mushtari unbay ahaayeenoo oo lacag samay iyo maal ka samaysla wax qiima uma aysa fadhin ninkii loo keenay uu u yimid ayaa markaas ilaahay qalbigiisa naxariis u geliyey inuu maaragtay uu karaameeyo marka midda ilaahay baa ku soconaysee midii dadku ay la rabeen ma soconayso taas meesha waa ku jirta haddii lamiirka loo celiyo yuusuf haddii alla loo celiyona ilaahay wuxuu doono isagaa ku qaalibo oo tiisaa soconayso walidaalika yuusuf sidii lala rabay ma aysan noqon oo dadku ay la rabeen xusaada walaalihiis xaasiday ee sidii alla la doonoo wanaagga ahaa oo ru'yada uu ku arkay tii bay noqotay walaakina akara annaasi dadka badankooda laa yaclamuuna ma og halkaa marka isla marka durbadiiba waxaa bilaabatay ikraamkii nabiyullaahi yuusuf in la ikraamiyo meel fiican la dejiyey ninkan hadda ninkii ceelka lagu tuuraba maba ahan dadaa ilaahay u soo bixiyey dadkii waa ay soo wadeen waa ay iibsadeen ninkii iibsadaa ilaahay qalbigiisa u jilciyo karaameeyo gurigiisiina kala dardaarmo wa qaala wuxuu dhahay alladii kii ishtaraahu iibsaday oo misra misre xaggeeda ka aday waa casiizu misr waa ninkii brime ministerka ahaa riwaayadii mujaahid iyagu xilay ninka muslimooba ahaaba akrimii karaamay mafiwaahu la jirkiisa macnaa ninka nala jira karaamay waay macnaha joogitaanka uu nala joogo karaamay macnaha isaga karaamay waa casaa wuxuu mudan yahay an yanfacana inuuna anfaco ileen bini aadamku maslaxa wataa haweentuu xero inuu ka dhaadhiciyo ilmaha qofka inuusa qof qariiba uusan ahayna oon la dayiciine annaguba inaan u baahno oon ku intifaacno ay dheci karto ow nataq ow khidmadiisa ayna anfacdo haddaan wanaag u samayno ow nattakhidoo waladan ama walad aan ka samaysanoon tabani iyo adaptation aan ku samayno ilmo aan ka dhigno macnaha waa la furiyo waa la karaameeyey waana hadda qofkii ceelka ku jiray sida ilaahay uu ugu sahlay wakadaalika sidaas haddaba oo ilaahay uu u makansiiyey oo loo karaameeyo gurigu loogu karaameeyey ayaanu makannaa makaninay oon gacanta ka gelinay liyuusufa yuusuf alardi dhulka dhulkii dhammuba hadduu marka dambe qortiyada uu helay siday qisada u socoto waa arki doonaa saasaan u samaynay si aan ugu naxariisanno oo fadligiisa iyo qadarta ilaahay iyo lutfigiisa u muuqdo iyo walinucallimahu inaan barno min ta'wiililaxaadiid ru'yooyinka fasiritaankeeda aan marno oo iyadana qiimihiisa iyo maqaamkiisa oo ku muuqan doono hadda sida tan ilaaha wax u galayo ilaaha subxaana wa tacaala badbaadiyey wallaahu allana haalibun asagaa u adag calaa amrihi arrintigiisu asagaa ku adkaaday alla subxaana wa tacaala oo dadkii makriga la rabay toodii ma hirgelina tii all allihii wanaagga la rabay taasaa hirgashay marka tii allaa socota haddaa allow celisana waa ilaahay arrintiisaa ku qaalib aho macnaha siduu yuusuf la rabay noqotay walaakina akara annaas dadka badankoodu laa yaclamuuna ma oga macnaa qofka hadduu ilaahay lutfi ou siinaayo meel aan loo joodin buu ka soo bixi kara walidaalika dad qisada nebi yuusuf aada akhrisaa akhrino ama nabiyullaahi yuusuf muusa qisadii sawratulqasas lutfiga alle ama nabigeennaba calayhi salaatu wasalaam siduu agoon u ahaa sida uu soo maray maqaamka ilaahay uu gaarsiiyey nasriga iyo waxyiga weyn iyo kitaabka iyo kownuhu sayidi walada aadam waa lutfi alla subxaana wa tacaala wahaakada dadka mu'miniinta ah ilaahay siduu ugu naxariisto arrimahooda u gaarsiiyo si aan la gara karin wax cajiib loo hayso marxalo kalaa bilaabanayso walamaa balaqa markii uu gaaray ashuddahu markuu xooggiisa uu gaaray uu xoogaystay ow tabargalay aataynaa waan siino xukman xukun baan siinay oo wax u kala xukmiyo oo xigmaan siinay qaarna nabuwa ayay leeyihin iyo waa cilman cilmi laakiin waxaa dhici karta nabinimadu inay dambayso tawfiiqda ay tahay sida nabiyullaahi yuusufba walamaa balaqa ashudda wastawaa aataynaa xukma wa cilma iyo nabiyullahi ibraahim walaqad aataynaa ibraahima rushdahu min qabl iyo sida nabigeennaba calayhi salatu slam qabla alwaxyi ilaahay wanaaggu u tusay oo xumida iyo asnaamta iyo waxa qashinka oo dhanba oo ka dheeraaday oo macnaha waa tahiyo iyo diyaargarayn maqaamkaas weynoo ambiyadu ay xambaari doonto loo diyaargarinayo walidaalika ciyaalo suuqnimo iyo wax jahliyahoo dhan ayuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadinaya macnaa wax isaga uu wax ku fahmo oo ku filan oo baadilka uga leexdo xaqa uu ku qaado taas inay tahana waa dhici kartaa waxyigana waa dhici kartaa laakiin midda horey ku xambaara xugun baan siinay wax u kala xugmiyo xaqa iyo baatilka oo ku kala garto oo garta oo ku noqdo iyo wa cilman aqoon ayaanu siinay taasina waxaa weeye waa wanaaggiisa looga jaazaynayaah wakadalika sidaasoo kale najzi u jaazaynaa almuxsiniina kuwa wanaagga sameeya jazahaasoo kalean u jaazaynaa yuusufna waa muxsin halkaas xalqaa ku dhammaatay marka oo dhibaatadii hore uu soo maray xasadkii walaalihiis ceelkii lagu riday addoonnimadii iyo qafaalkii lasoo qafaashay dhibaatadii inuu ka soo baxo guri wanaagsan ou dego lagu karaameeyey oo cilmi iyo aqooniya la siiyey ilaahay subxaana wa tacaala uu tahdiibiyey oo wanaajiyey xalqadaasi halkaasay ahayd imtixaanaadku waa badan yahoo xalqo kale ama maanta ma arkaysaa dersi kaloo imtixaana ayaa markaa bilaabi doona oo asana hadda markaa u bilaabo doona iyo siduu ila uga koriyo waa kana dersigii kale marka waraawadatu waxaa dhalatay oo doontay oo xumi ka doontay allatii midii huwa asaguba fii beytiha gurigeeda oo ku sagnaa islaantii ninka casiiskaabu oo brime ministerka uu qabay ra-iisul wasaaraha uu qabay oo gurigii lagala dardaarmay ayaa markii uu weynaadoo tabar galay oo nin qurux badan buu ahaaye sida xadiidka noogu imaan doonta ucdiya shatarulxusn quruxda kala baroo bar ayaa la siiyey ayaa naftiisa naftiisay ka doontay waqallaqat ilabwaaba irdihiina waa soo xirtay wa qaalad waxay tihi hayta lak u kaalay xumidan ii kaalay oo xumi ugu samee jawaabtiisi baa la gaaro qaala wuxuu yidhi horta macaad allah ilaah baan ka magangalay waxaa xunka ma yeelaayo iyo waxaas iyo kuma mashquulina horta ilaahu ka magangalay midda kale wuxuu yidhi innahu maaragtay ninkan oo maaragtay gurigiisa aan jooga rabbii ay sayidii waayo rabbigaan loogama jeedo rabbigii abuuree sayidkiisa u jeeda macaad allah al horta alloo magangala oo ilaahay waxaas inaan maaragtay igu arko anoo xumi samaynayo horta ilaahaan ka magangalo midda kale innahu ninkan damiirku wuxuu u noqonayaa sayidkee rabbi waa sayidkaygii axsana wou wanaajiyey mahwaaya jiritaankayga waa wanaajiyoon la joogo haddii haweentiisa ugu dardaarmayba isaguna waa i wanaajiyo islaamtiina u dardaarmay ninkaasoo kale marka in xumi loogu amaalgudo wanaaggiisana ma aha sababtu waa maxay innahu sha'ni laa yuslixu aldaalimuuna daalimiintu ma liibaano qofka daalimka ma liibaano halkan marka waxaa weeye waa duruus imtixaan oo lagu imtixaano nabiyullaahi yuusuf inay haween ayada dalabtay sida qaalibka ah raggu ayagaa haweenka dalbo oo shukaansada oo ragga xuna iyagaa xumi ka doona laakiin qaalibka bini aadamka ilaa hadday qof fidradiisu ay fasaado maahane uma badna haweenku inay iyagu doonaan ay ku dhiiradaan rag ilaa inay qofka hawadii ay ka badato ama akhlaaqdii ay fasaado maaha halkan marka cagsigiiyaa dhacay oo raggaa lagu ogaa inay wax raadsadaana haweentii ay soo raadsata markaasna ragga aad iyo aad bay ugu adag tahay walidaalika qofku markaasoo kale inuu dhowrsado oo uu xumidaa marka uu ka dhowrsado ayuu shaaricu wuxuu ka ratibay ajar weyn oo waa ku yidhi nabigu calayhi isalaatu wasalaam sida xadiidka saxeynka ku sugan sabcatun yudilluhum allahu fii dillih yowma laa dilla ilaa dilla toddobo ilaahay baa subxaana wa tacaala hooskiisa ku hariya oo carshigiisa ku hariya maalin hooska allamaan hoos kale uusu jirin oo qorax dadka ay kululaynayso ee halkaa wejiga loo soo saarayo toddobadaa waxaa ka mid ah wa rajulun dacat imra'atun daatu mansabin wa jamaalin faqaala innii akhaafu allah nin ay haween meel sare joogtay iyo quruxle ay u yeertay innii akhaafuullah markaa ku yidhi oo xumidii ka joogsaday waa martabo weyn sababtoo waxawaye arrintu waa cagsigo waxa wax dalba waxaa maaragtay ragga haween raggaa u badan amaa haween inay dalabto waxa weeye badanaa way yarta weliba haweentaasu markii qof sharaf leedahay qofku markaa inuu ka dhowrsado ayadana markaas way adag tahay marka qofkii ka dhowrsado ajarkaas buu leeyahy markaa de haddayba qofka muuminkaa sifadiisu ay saas tahay nabi alloo ambi maaragtay nebinimo loo sharxayo maxaad u malayna marka marka kiibuu fuliyo nabiyulaahi yuusuf waa uu ka dhowrsaday marka waxmidii loo soo bandhigay waana imtixaanada maanta ma arkaysa ugu waaweyn oo qofka bini aadamkaa soo maro cifaduna waxyaalaha laysku ammaanoo sharaftahay ka mid tahay nebiyullaahi yuusuf baa lagu ammaanay maryam baa lagu ammaanay wa maryama mnata cimraan alatii axsanat farjaha gabadhii cawradeeda ilaalisay waxyaalaha waxay ka mid tahay maaragtay qofka mu'miniinta sifaadkooday ka mid tahay waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar cibaaduraxmaan sifaadkooda waxaa ka mid ah ilaahay kayrka inaysan caabudin walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allah ilaa bilxaqi walaa yazinuun aan zinaysan oo macnaa cifada maanta ma arkaysaa laasima marka cifadu waa sharaf weyn rag iyo haweenba waxaan dhici karta xadiidka uun warajul unbaa la xisaabee gabadh dhowrsatana inay la mid tahay khaas ahaan gabdhaha markii qof sharaf laho weyn oo marka uu xumi uu ka doono oo carabta waxay dhahaan qisaa dhacday gabar aan loo malaynayn ayaa nin ka zinaysataa la yidhaahda hooyadeedaa marka ku dagaalamto waxay tihi maxaa u zinaysatay say tiri hooye ninkan ka zinaysay waa jaariyo nin oo markaas mujtamac carabta sumca ku lahaa islaantii waa cudur daartay tihi bimili jaariyata faltasini zaaniy haddayba gabar zinaysanayso jaariyo oo kale macnaa qof maqaabil ah ka zinaysato macnaha allahu aclam gabadhan hadday xaaladdaasoo kale ay soo marto qof qiimale oo wax ka doono oy macnaha kor loo fiirinayo ay markaas ay diiddo ayadana insha allahu ajarkan waa leedaho cifada rag iyo haween qof walba waa ku ammaanan yahay sida faaxishada qof walba uu ugu caayan yahay marka nebiyullaahi yuusuf miisaalka iyo masalay arwac miisaal kollayna qur-aanka waxa loogu sheega waxaweeye in lagu daydo ma garata in lagu daydo lacalla qofka waa la imtixaani karaa ilaahay nama imtixaano subxaana wa tacaala laakiin haddii la imtixaamo inuu sidaasoo kale uu yeelo xumida ka fogaado rag iyo haweenba uu ka fogaado xumida waraawadatu waxaad dalabtay muraawadadu waxaa weeye inaad qofka waxaa rabtid aad maanta ma arkaysaa aad asbaabtii aad dantaada ka gaar aad samayso waa un shukaamintii shukaansiga waa shukaansi marka khaldanoo xumidoon ilaa shukaansigu midna waa qofku inuu gabdha ula hadlo inuu guur iyo waxyaalahaas shukaan sharaf marna waxaa inuu xumi ka doono marka waa shukaansi oo xumi doona ama waa daandaansi waxay dhahaan waraawadatu waxaa daandaansana waa dhihi kartaa allatii kuu huwa asaga wa fii beytiha oo ku sugnaa can nafsii naftiisa ay ka daandaansta ay ka doonto waqallaqat ilabaab irbihiina waa soo xirtay ilaa waxa qashinka zinadu wax lala dhunto laakiin hadda ilaaha ku arkaya subxaana wa tacaala walidaalika ninka shaacirka waa ku yidhi waidaa khalowta biriibatin fii dulmatin haddii aad maaragtay shay shaki oo xumi ah aad mugdi kula dhuumatay wa nafsu daaciyatan ila duqyaani naftun ay xumi ay kugu yeerayso fastaxyi min nadari ilaah ilaahay eegmadiisa ka fiiri waqullaha waxaad ku tidhaahdaa ina aladii khalaqa adalaama yaraan ilaahay bugdiga abuura ayaa ii jeeda ku dheh marka irdiibay soo xirtay wa qaalad waxay tidhi hayta lak u kaalay macnaha u kaalay diyaar baan ku ahay waxaan qashinkaa ka fara qabso qaala wuxuu yidhi macaad allah anuu ma yeelaayo iyo waxaas waa ka faana warmaan ilaah waa inaa cuskirtay marka ugu horraysaba acuudu billah inaad tidhaah oo shaydaana ilaa waxaan leh af shaydaana afkeeda ku hadlaayo innahu rabbii innahu sayidkayga rabbii rabbi sayidkayga waa ninkaan axsana wou wanaajiyey mahwaaye meeshii aan degganaa waa wanaajiye waa isoo dhoweeyo aniga waa i karaameeyey oo la jooga saa darteed wanaaggiisa xumuu amaalgudayo innahu sha'ni laa yuflixu daalimuuna daalim ma aflaxo anigu nin mustaqbal rabaan ahay iyo khayr iyo wanaag zinadan iyo waxaana waa dulmi xag allana dulmiyay ka tahay xaqii kalena bini aadamkana dulmiyay ka taho qofkii amaal ii sameeyey inaan qoyskiisa wasakheeyo dulmiyay ka tahay walidaalika uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofku inuu toban naagood oo kale uu ka sinaysto iyo inuu deriska haweentiisa ka sinaysto waxaa dembi badan deriska haweentiisa lakhaasoo qofkii meelaha guryahan iskula noolo qofku waa la aaminaa moogta markaasoo kale hadduu khiyaano uu sameeyo way ka xun tahay marka saas darteed buu yuusuf nabiyullaahi yuusuf oo yidhi maya waxaas anay iima aka xag allana munaasab igama ahan bini aadnimadana munaasab igama ahan walidaalika qofku markuu zinada uu ku tacadiyo dee ilaahayna xaqiisa uu ku tacadiyo xuduuddiisa uu jebiyey dadkiina waa ku tacadiyey ilaa qof walbaa inantiisa iyo hooyadiisa iyo xaaskiisa ma la jeclo marka marka ay leeyihin zinadu waa xaq ilaahay keliya xaq bini aadamna waa ku tacalluqaa ma garata oo waa ku tacalluqaa qofku dadkiibuu ku tacadinaya marka yuusuf marka dhowrsanaanta ou dhowrsanay waa towfiiq min allah ilaahay towfiiqdiisa walidaalika qofku ilaahay inuu marka uu ku kalsoonaado oo naftiisa oo aaminin weeyo oo walaqad hamad biha iyadu way doonto waaba caadiga inay xumi bay ka hamiso inuu xumi ay ka hesho wahama biha asna wixii qalbiga khaadiradii qalbi uga soo dhicin hami oo go-aana maaha waa khaadirada waxa qalbiga inta uga soo dhaca ilaa bini aadam shahwalo wiil dhallinyaroo shahwalowa laakiin qalbigiisi way ku soo dhacday laakiin taqwo ilaahu ku dhici uu ku celiyo lowlaa an ra'aa hadduusan arki lahayn burhaana rabbihi rabbigiisa xujadiisiiyo burhaantiisa oo waxaa ka eliya hadduuna lahayn dee wax ka celi lahaa ma laha ilaah baa ka celiya baciidna ma ahano oo qofka bini aadamka laa xawla laa quwata ila billah nabigeenna asal maxaa lagu yidhi aayaddii maxay suura ku jirta ma garatay walowlaa an habbatnaaka laqad kita tarkanuu ilayhim shayan qalina gaalada oo dacwadooda kugu yeeraya waxyaalaha ay kaa dalbayaan baatilkaa hadduuna ilaahay ku sugi lahayn waa u xasili soo maaha marka meesha tawfiiqda waa ilaaha marka waafajiyo ka bixiye maahane quwadiisa bashariga haddii loo dayn lahaa dee qof maaragtay is ilaali kara malama arko waa naxwu qowli tacaala walowlaa fadullah calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axadin abad marka lama dhigi karo hadduu nebi ou yahay yan ambiyadu shahway leeyihiin khawaadir waasoo ku dhici karta laakiin maxaa lagu kala raayaa mu'miniinta ambiyadaba inay khawaadirta xun ilaahay cabsidiisa iyo muraaqabadiisa inay maaragtay ay ku joojiyaan ilaa dadku say ajar u heli lahaayeen yacnii qof walba qofka cafiifka iyo qofka kale shahwadu waa ka dhaxaysa laakiin qofka cafiifka muxuu samaynayaa taqwada ilaah oo isku ilaalinaya ambiyada ilaahayna taqwada alle qof isku ilaaliyo ugu horreeyo waa marka ambiyada ceeb kuma ahano bal nabigu wuxuu yihi calayhi salatu slam qofku waa xadiidkii dheeraa waman hama bisayi'atin falam yacmalha qofka intuu sayi'a hamiya khaadiradiisa ay ku soo dhacdo ee ilaahay darta uga tago maxaa loo dhigayaa waxaa loo dhigayaa ajaraa loo dhigayaa liannahu tarakaha min ajli illaahi subxaana wa tacaala marka ceeb ma aan khaadiro ku soo dhacday ee markaa taqwo alle uu isaga baabi'iyey wax ambiyada ceeb ku ah ma aha qaara waxay leeyiin wahama bidarbi ayuu maaragtay ou tamaniye iyo iyagoo isleh ambiyada maaragtay daahira taas oo taqdiiskaas iyo cismadaas qaalibkaana ee dadku waxay u ahminaan ambiyadu inay sabara shahwaad iyo iraado ay ku soo dhacayninoo marka takaaliifba ay lahayn sida malaa'igta ee say ajar ku helayaan ayagaa sabar badan ayagaa maanta ma arkaysaa taqwo badan soo maa marka ajarka saasuu lagu helaa taqwada lowlaa an ra'aa hadduusan arki lahayn burhaana rabbi xujada alle yacnii wax ka celi laha ma lahan walowlaa fadlullahi calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axadin abadan sooma qisadii ifkiga markii laga sheekeeyey marka waxaas kale ay leeyihiin inuu darbiyo damcano iska celiyo wax qur-aanka maaragtay diidayo lowlaa an ra'aa burhaana rabbi burhaanta u arkay qaar waxay leeyihiin hoogtiisaa waxaa lagu soo qoray walaa taqrabu zinaa qaar yacquub oo caraysanow arkay leeyihiin qaar afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bimaa kasabad oo akhriyey waxaasoo dhan wax hadda daliil aho nabiga ka yihin lama arko ibnu jariir wuxuu le waxaa dhici karta intoo dhan waa dhici karta laakiin waa burhaan min albaraahiim taqwo qalbigiisa ilaahay xasuus uu soo geliyey iyo xumidaa nicitaankee siduu macaadallahiba u yiri waxaasoo dhan waa wada baraahiin waa adiga ay burhaan ay noqotaba sababtoo ah xumadii markaad aragto ittaqilaahda qalbigaada soo gelaya iyo cuquubada dembigan iyo karaamada iyo maaragtay uu ku weysiinayo taasba iyadu soo burhaan alla maahan subxaana wa tacaala marka waxay taaba waa wax ilaahay xumida uga sarfiyey walaqad hamad bihi way dalabtay iyadu way ku hamisaba oo wayba doontay wahama bihaa asagana qalbigiisa khaadiro way ku soo dhacdo waa bini aadam shahwalow laakiin ilaaha ka celiyey iyo towfiiqiisa ijtihaadkii uma towfiiqda alle lowlaa an ra'aa hadduusan arki lahayn burhaana rabbigi macnaa waa ku dhici lahaa wax ka celiya lama arko taasina hadda laa xawla walaa quwata ilaa billaahiyo ceeb kuma ahan ambiyada waxaan hadduusa ilaahay kaa celm aa ku dhici lahaad ceeb ambiyada kuma ahan qofaan ilaahay cuskan wax celinaa lama arko kadaalika sidaasoo kale ayaan xumidii uga celinay saasaan u samaynay inaan burhaantaa tusnay ayaan maaragtay u samaynay maxaan sidaa ugu samaynay linasrifa inaan ka leexino canhu asaga assuu'a xumida waxyaalaha xun inuu ku dhaco iyo walfaxshaa waxyaalaha wasaqdu zinada sababtu waxaway innahu asaga min cibaadinaa addoommadeennaw ka mid yahay almukhlasiina oo la saafi yeelay ama mul mukhlisiina iyagu ilaahay mukhlisiin u ah aljazaau min jinsi alcamal ilaahay qof uu saafi yeelay asaguna mukhlis ah ilaahay waa ka ilaaliya waxyaalaha xun uu ka ilaaliyo walidaalika waxaad arkaysaa noloshaada dadka qaarkoodna waxaad arkaysaa ayagoo xumid doonayo oo lugahooda u socdou ilaahay ka soo celinaya subxaana wa tacaala qofkuu ilaahay wanaag la rabo qofna waxaad arkaysaa isagooba cararaaya gurigiisaa fitno loogu soo gelinayo ma garata dadna iyadaa xumadu soo doon dadna hadday u sacyaan ilaaha ka ilaaliya mucjiza min almucjiza dadka kala sheekaysataan wax badanaad arkaysaa qof asagoo xoogaa istidaalaya ilah ee fitnadii gurigiisa ugu soo gelayso qofna xataa hadduu sacyo oo wixii oo doon waa lagu hor istaagay ilaahay subxaana wa tacaala marka ilaahay addoommadiisa qaarkood rabo imtixaani karaa qaarkood rabo caafinaya qaar wixii qalbigay ka jecel yihiin laakiin ilaahay wuu ka mancinayaa subxaana wa tacaala qaar ayagoonba qalbigaba ka jeclayn oonba doonin ayaa mar lagu ridaya soo maa marka waa ilaahay subxaana wa tacaala xikmadiisa walidaalika nabigu waxau dhahay in allaha in allaha kataba calaa bni aadam xadahu min azinaa adraka dalika laa muxaala qofka wixii loo qoro waa ku dhacaya soo maa marka hadduusan ilaahay ku cismaynin uusa dadaalin uusa ku ilaalin adigu ciso ma heli karta laba shay aa marka loo baahan inaad dadaashid allas ood adigu dadaashid iyo marka ood asbaabtii oo wiqaayada zinada looga maarata looga fogaanay aadla timaadid khalwadii aad ka fogaadid aragtidii maarata ishala raaci laga fogaado maarata waxyaalahaasoo dhan keenay laga fogaado uma ilaahay in la cuskado subxaana wa tacaala kadaalika sidaas oo kale ayaan burhaanta u tusnay oon uga ilaalinay xumidii oon burhaanta u tusnay maxaan u tusnay linasrifa inaanu ka iilno canhu asaga assuu'a xumida iyo walfaxshaa'a faaxishada sababtu waxaweye innahu asagu nabiyullaahi yuusuf min cibaadina almukhlisiina ama mukhlisiina addoommada la khaalis yeelo ilaahay maaragtay cibaadadiisa loo saafi yeelo qalbigooda alla saafi ayuu ka mid yahay saa darteed ilaahay uma ogola xumida iyo wasakda inuu ku dhaco oo asagii waa dadaalaya awooddiisa iyo wanaaggiisuu ku dadaalaya ilaahayna subxaana wa tacaala wuu qabanaya arrintii marka haweentii markay issoo bandhigtay nabiyullaahi yuusufna uu ku diiday oo ilaahay uu cuskaday subxaanahu wa tacaala ilaa macaadallahi buu yidhi awooddiisa iskumaiskuma halaynina ilaahan ka magan gala ilaahayna waa u soo gurmadoo burhaanow tusay asagoo wiil yar oo dhallinyaro ah oo maaragtay heerkii shahwada jooga islaantii ay dalbanayso cidla ow jawgii oo maanta u yahay kullu asbaabu shahwa iyo asbaabu aliqraa' wixii dhammaa ay diyaar yihiin ayuu dadaalow ka joogsaday ilaahayna u kaalmeeyey subxaana wa tacaala waa uu diido marka haddii uu diido waxa weeye diiditaankii uu diiday islaantii marka waxay ku noqotay niyad jab iyo foolxumay ku noqotay markii uu diiday ou xumidii arkay asagii meeshii inuu joogo waa xamili waayo iriddow u soo cararay si uu meesha uga soo fogaado meesha xumida ilaa waa laga dheeraa ayadiina waa soo cirdaysata marka iriddi iyo geydkii weynaa kolley hadda waa boqor guri weynuu degan yahay geydkii weynaa iyo iriddii ayaa lagu soo kala hormar loo soo kala birmaday wasabaqaa aliftu waa alifu tafniya marka wasabaqaa waxay u soo tartameen albaaba iriddi ayaga markaas beretan oo ikhtiyaari ammaan waa middanu keentay isagii waa cararaya oo xumidiiu ka cararaya ayadiina waa soo ceshan rabtaa ama wuxuu diidaa isagoo cararaaya bannaanka hadduu u baxo inay arrintii ceebtii inay faafto oo marka waxay rabtaa gurigii inay ku soo celiso albaaba irdi baa loo kala dhaqtamo loo kala beratamay hadda waa ka orod badan yahay waa nin ragahe markay aragtay inuu ka badinaayo maradiisii qamiiskay gadaal uga dhigto waqadad way dilaacisay qamiisahu qamiiskiisa minu duburin dhinaca gadaal ilaa gadaal uga dhigto soo qaba istiri soo cesho tegitaankii xawliga iyaday u soo qabatay isagiina baawarkii kala jeedo baawarkii marka duu kala jeedo qamiiskiibaa marka dilaacay ilaa iyaguna saan u jiida isaguna xoogu ordaya soo maaha baawar oo tajaadubaha meesha ka dhacay qamiiskii waa dilaacay marka maradii gadaal dhinaca gadaale ka dilaacay hadhow asagay waxay u noqon doontaa maaragtay calaama lilbaraa'a ayay u noqon doontaa wa alfayaa way ka hortageen oo way haleeleen sayidahaa ninkeedii bay la dalbaabay iridkii oo iridda markaa soo gelaya oo badmoodo shaqadiisi inuu soo dhammaystay ayaa iridda lagula kulmabaa faj'atan ayadaa hadalkii la hormarto waxay tidhi qaalat waxay tidhi maa jazaau man qof abaalmarintiisi muxuu yahay araada doonay biahlika ahalkaaga suu-an xumi qofkii la doonay oo faaxisha la doonay ilaa an yusjana in la xabisa maahan ma wax kalou leeyahay ow cadaabun ay ilaa an yucadaba in la cadaabo maahane cadaabun aliimun cadaab oo xanuun badan marka tuhmadii asagiiba marka ay ku rogtay hadday iska aamusi lahayd waxaad mooddaa nabiyullaahi yuusuf inuusan ka shifi lahayn oo u ceeb qari lahaa laakiin ayadiyaa dhibka la timid asagiibana ku rogtay qofku markaas wuxuu leeyahy xaqu difaac inuu isdifaaco oo wax uusan lahayn oo weliba faaxishaa madaxa in laga saaro ma qofka dowsa xoolo lahayn oo kugu sheegto o dhan laba shin koobsha igaa cabto iyo waxyaalahaas adiguna aada ka cabin jaqjaqdiisa iska dhaaf waa dhihi kartaa labada shino iska qaado intoo la dhihi lahaa daraf linkii hebel ahaaya toban shino laa suuqa lagula dhegan yahay adoo been sheega isagoo been sheegayo qofka waa iska sii kartaa xoolaha laakiin haddii cirdaada la musabito inaad iska hogatid maya waa inaad istifaacdi taasi way xaqa wixii cirdigaa ku saabsan xoolo waa iska tasaahuli karta laakiin cirdi maya qaala wuxuu dhahay hiya iyadaa raawadatnii i dalabtay can nafsi nafsadeyda iyadaa i dalabtay anuuna waxba kuma samayno macnaa waa iska diiday waa ee anugu maba raadsan baa iyadaa isoo raadsatoo dhan maya iyo maya waa la isku murmay markii la isku murmay maxkamaa la isla tegay iyo garbaa la isla tegey nin baa markaasu wuxuu yidhi washaahidda wuxuu ku marqaati kacay shaahidun oo min ahlihaa ka mida fiiriyo dhah in kaana haddii uu yahay qamiisuhu mashaatiga uu qabo ama qamiiska marada uu labasiyo jallaabiyada waxaa tirahdaba qudda min laga jeexay qudda haddii la waa jeexitaanka oo dheerarka ma garanta haddii qada la yidhaahdana ama qudda la yidhahdana waa jeexitaanka oo balarkaa wey marka saan u jeexma min qubulin dhinaca xagga maanta ma arkaysa hore hadduu ka jeexmo oo qamiisku dhinac hore uu ka jeexmo fa sadaqad iyadu run bay sheegtayo wahuwa asaguna min alkaadibiina kaadibiintu ka mid yahay beenuu sheegaya oo macnaa isagaa eryanaya iyaduna waa iska dafcinaysa saasoo marka ay qamiiskii uu ku jeexmay wa in kaana haddii uu yahay qamiisuhu qamiiskiisana qudda mid laga jeexay min dumurin xagga gadaalana fakadabad iyadaa been sheegaysa oo iyadaa eryanaysay wa huwa asaguna min asaadiqiina run buu sheegayaho waa ka cararaya ninkan sheegay marka muxuu ahaa qaar waxay leeyihiin wuxuu ahaa maaragtay nin weyn qaar nin yarbooba ahaaba saas bay leeyihiin weli waxaa ku soo arooray ahar ibnu cabbaas uu leeyahay takallama arbacatun wahum siqaar ibnu maashidati binti fircawn fircawn gabadhiisii ninkii u shanlaynaya iyo washaahidu yuusuf yuusufkii u markhaati kacay iyo wasaaxibu jureed iyo wa ciise bni maryam marka inuu ilmo yar ahaa ayuu maanta ma arkaysaa xadiidkuna waa xasan oo waxaa loo tiri ibnu cabbaas soo maa waana laga yaabaa marka inuu marfuuc xukman inuu yahay oo ibnu cabbaas hadduusan ka qaadan ahlulkitaab wax ra'yi lagu ogaa karo maahane waa inuu tawqiif xagga nabiga uu ku yimi marka ilmo yar inuu ahaa oo maaragtay dhabta ku jiray ayay marka ay riwaayadda ibnu cabbaas ay sheegaysaa ayadaana marka mucjizada sii maanta ma arkaysaa cadday o marka wuxuu dhahay ha laga fiiriyo sidiyaa lagu kala baxay casiiskii wasiirkii waa fiiriyey arrintii bal qamiiskii yuusufuu fiiriyey falammaa ra'aa markuu arkay qamiisahu ay qamiisa yuusufa yuusuf qamiiskiisii qudda ku laga jeexay inuu yahay min dubuurin xagga gadaale ee iyadu eryanaysay ku soo dhegtay jeexday wuxuu aqoonsaday khada'a iyo idadarrada inay xaggeeda ka timid qaala wuxuu idhi innahu min kaydikunna waxa weeye dulunkiinna iyo hagartiinna wey iyo maamaradiinna sababtoo intaad balaayo bilowdaan ay maaragtay kugu gedinayaan yatadallamnahunna daalimaat aa la dhihi jira ayagoo maaragtay ku dulminayo ayay maaragtay iyagu dulmi sheeganayaan marka ay dacwoonayaan inna kaydakunna hagartiinnan cadiiman waa mid weyn waa mid weyn oo isla markiiba iyadoon u fakerin ayay dhaqsada ay dhag ka siisay ya waa meel soomaali ay kiradaan saqiir haween sir la-aan ma dhinto macnaha waxay ka wadaan haween mahma ay yar tahay nooc taagtiig khidcaaha ku jira ma garata siday maanta ma arkaysa arrinta u rogi laheyd ilaan ragga quwo iyo midna kuma gaaraan iyaga marka maskax oo taagtiig unbaa la siiye xadiidka waa kii ahaa maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin adhaba lilubi rajuli ilxaasimi minkunna wax idinka caqli gaaban idinkana diiniya ee ninka maskaxda badanoo xaliimka maskaxdiisa fardhiya suu dhag ku siinay ee waxuusan doonaynin qofkay rabaan ku diraya maaragtay mashaakil hadday rabaan maskaxdiisa gedina marka taagtiiggaas marka waxaa la rabaa taagtiigga way isticmaali karaan laakiin inay sharciga ay waafajiyaana loo baahanya ama marka qaarkood masaalix iyo dadka inay isku qaboojiyaan oo maslaxay ay ka faa'iidaystaan laakiin haddii shar loo faa'iidaysto waa khatar weyn nacam ayadii saasuu ula hadlay yuusufu yuusufow acrid can haada adigu arrintan bal ka jeeso iska iloo waxaan ha sheegin ha ka sheekayn saad markii horeba adigu warkan aad u dabooshay oo adigoo afkaada aan looga maqlin warkaan iyousa bixinay adiga iska caamus yuusufow ha sheegin warkaan ayada miya wastakfirii dembi dhaaf weydiiso lidembiki dembiga oo waa max laba khataray la timi ayadu faaxishadii intay dalabtay ay haddana ku gedisa marka ma garata waa masabidasho ifki iyo buhtaan iyo xumidoon labadii ayay maanta ma arkaysaa la timide dembi dhaaf weydiiso innaka adiga kunti waxaad ahayd min alkhaadi'iina qof qalloocan oo qaldan waad qaldan tahay ee awalna haddee wiilkaan ammaankaaga ku maro adigaa xumi raadsaday haddana ka bacdi intaad is-asturi lahayd waxaad keentay asaga inaad masabito garku marka waa kugu noqontaa laydha gardarrada adaa iska leh maaragtay ishabeeyo qaladkan ka toobadkeen oo ilaahayna maanta ma arkaysa dembi ha ka gelin oo dadka ruubiye alla waa yaqaan ama ninkan muslimbuba ahaa saasay riwaayaadku leeyihin qofka bini aadamkana qalad ha ka gelin waman yaksib khadii'atan oo iman uma yarmi bihi bari'an faqad ixtamala buhtaan wa iman bina qofka asaga intuu qalad gala dadka markaasa ku roga hadda asaga dembiga ayagaa markaas asagaa khaladkiisu dembi weyn oo xambaa xalqadaas marka halkaasay ku dhammaantay oo waxaa la doonay arrintii in la qariyo oo guriga aysa dhaafin taas baa la doonay wasabaqaa waxay u beratameen albaaba iriday u beratameen isagoo asaguna cararayo xumida ka cararayo ayaduna ay cirdaysanayso ama xumay ka rabtay ama waxay leedahay kolba fashilantay wiilkan intuu bannaanka u buxo yaan sirtii faafi waa ku soo dhegto markay ku soo dhegto asanoo cararayo waqadad way jeexda qamiisahu min duburin xagga gadaale ayadoo la cararayo wa alfayaa waxay haleeleenba ay ka hor yimaadeen sayidahaa ninkeedii bay la dalbaabirido ka hor yimid arrintii marka waa lagu berkegay taagtigay marka degtay si ay jawigii maanta ma arkaysa ugu gedisay yuusuf qaalad markaas waxay tihi maa ilaa ninkuu u fahmay moogta balaayada guriga ka dhacda iyo gurdanka wax isxerdaysanay waxay rabtaa marka isla markiiba waa sir haweeneeda inay ku gediso qaalad waxay tihi maa jazaau man qof abaalkiisu muxuu yahay araada la doonay biahlika ahalkaaga suu-an xumi inuu xumi ku sameeyo ilaa wax kale ma noqon karee ilaa an yusjana in la xabiso maan oo cadaabun aliim ama cadaab aliima la maaragtay la cadaabo marka xabiskii soo hormariso waxaa la yidhi in la icdaamiyo ma rabto waxay rabtaa in loo jugojugeeyo si oo waa arki doonaa si iyada muraadkeeda u yeelo marka xabsigay ka bilowda maadaama marka la tuhmay nabiyullaahi yuusuf waxuu xaq u leh inuu istifaa weliba cirdigiisiyaa la tuhmay inta qalad laga galay ahdana lagu gediyey marka markaasoo kale asturaad ma le hadday iska aamusi lah iska aamusi lahaa laakiin asaga haddii qaladkii iyo faaxishadii lagu gediyey waa inuu isberiyeelo hadhowna baraa'a waxaa imaan doonta oo jawigoo dhan oo isberi tiraayo qaala wuxuu dhahay hiya raawadatnii ayadaa isu kaansatay can nafsii nafteeda waxmidan ayadaa isoo raadsatay anigu ma raadsan waana ka diiday waay meesha hadi waa wuu ka diiday qisada dhaboo caddaynaya ee siyaaqaa maanta ma arkaysaa laga fahmaya waa la murmay arrintii gara waxaa loo baahday markhaati waa anaa saan iyo saan waay yaa kala bixinaya ilaahay baa markaa inaan yar oo dhabta ku jiro alla ka hadalsiiyey wa shahida waxa uu markhaati kacay shaahidu mid markhaati oo min ahliha weliba ka mida ayaa yidhi arrintu waa sida soo kacota waa kana maxay tahay se maxaa lagu kala baxaa waxaa lagu kala baxaa in kaana hadduu yahay qamiisuhu qamiiskiisa quda mid laga gooyey min qubulin xagga hore fa sadaqad ayadaa run sheegtay wa huwa asaguna min alkaadibiin asagaa been sheegayo asagu marka wuu roorsanayo ayadiina waa iska difaacaysay wa in kaana haddii ay tahay qamiisuhu qamiiskiisu quda mid laga gooyey min duburin xagga gadaale fakadabad beenay sheegtayo ayadaa roorsanaysay marka eryanaysay wa huwa asaguna min asaadiqiina runbuu sheega wuu ka cararaay ee waa la eegay wey falammaa ra'aa markuu arkay qamiiskiisa u eegaa marka meesha ku jirta oo bal labada barqaatigii bal dhinaca u dhacay ayaa la eegay falammaa ra'oo markuu arkay qamiisahu qamiiskiisii qudda min dubuurin in xagga dabada uu ka jeexan yahay xagga gadaale oo baraa'adii yuusufu arkay oo islaantiisii ku jeestay ninkii casiiskahay wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi innahu arrintaani sha'nigu arrintan aada maamooreysay min kuydikunna waa sirtiinna iyo hagarta ladinku yaqaano haweenku ragga soomaalidu sir haween bay dhahaan macnaa waa taagtiigga sirta ay ka wadaan jarta ay dhaqso ay dhigi karaan inna kaydikunna hagartiinna iyo sirtiinna iyo jartiinna cadiimun waa wey tahay saan u kala baxura marka saan u kala jooga yuusuf yuusufoo acridu can haada adigo arrintan ka jeeso iska ilow ha sheegi inaad maaragtay nin wanaagsan tahay oo adigo xumidiid aad tahay waa noqo waa soo baxday marka adiga laa qubaara calayk wax maaragtay tuhmo ah iyo wax maaragtay shaki oo adigoo korkaaga saaran lama arko bis waxaa lagaa codsanaya waxa weeye sirtu inaysan faafin amaa adiga miya waa ceeboodee wastakfirii dembi dhaaf weydiiso lidembiki dembigaaga innaka adigu kunti waxaad ka mid tahay min alkhaadiyiina kuwa dufay halkaas markii ay marayso had iyo gooraale guryaha waaweyn iyo dadku markay qalad ay galaan waxay u malaynayaan sirtu inay qarsoomayso laakiin waxyaalaha faaxishada maba qarsooma ilaahay baaba kashifaba qofka haddou xumi ou ou maaragtay uu raadinayo ilaahay baa kashifo oo ceebtiisa bannaanka u saara warkii marka waa faafay ma ayadii baa sheegtay kolley yuusuf ma sheegin si kalea lagu ogaaday warkii baa faafay marka islaantii baa marka dhalaacayn loo soo jeediyey marka iyo ceebayn iyo xan iyo warkeeda in la qaadqaado ilaa war xun had hadiyo gooraale haweenka unbaa maaragtay wadwada allaahuma zamankaan la arkay rag xumida qaadqaadayo maaragtay ee haweenkiiba ka dara zamankaana la sheegaya raggii baaba haweenkii war qaadqaadka badanaa la sheegaa wa qaala niswatun haween waxay yidhaahdeen filmadiinati magaalada ku sugan misra oo weli waxay dhahaan waa haweentii madaxdu ay qabeen ee warka heli karay ayagoo haweentii la ceebayna la xamanaya waxay dhaheen ku sheekayseen imra'atulcasiizi ninkii dhammaa oo prime ministerkaa wasiirkii weynaa haweentiisii ee boqorka dhanba maamulka u qaabsana haddii istilaaxii hore haddii la yidhaahdo hebel waa wasiiru fulaan haddii la dhaho boqor walba wasiirow lahaan jiray sida haamaan oo kaleba oo fircoon wasiir ugu ahaa waxaa looga jeedaa meesha brime ministerka looga jeeda oo macnaha maamulka uu boqorka u qaabsan yahoo wasaarada kale iyo asagaa kala habaynayo marka wasiir haddii la dhaho halka ninoo brime ministerka camal meesha hadda zamankan ka ah aa wasiir la dhihi jiray marka ninka ninkii dhammaayo wasiirka brime ministerka ahaa xaaskiisii turaawidu waxay dalbaysaa fataaha wiilka ninkii addoonkeedii iyo inankii ay soo korsatay can nafsihi nafsida wiilkeedii bay usoo dhigataa layd marka qad shaqafahaa wou dhexgalay qalbigeeda xubban xubbi u dhexgalay waa intay jeclaatay jacaylkiisa ku waalatayoo waa iyadii dhammaa waa isdardartay oo wiilkii ka dabahaadey sahlaleh innaa anagu lanaraaha waxaan arkaynaaba ay noola muuqataa fii dalaalin mubiinin inay baadi ku sugantaho qof qaldan ay tahay oo ee meel ka dhacay oo maanta ma arkaysa saaqid noqotay oo iyadoo boqorka uu qabo inan yar inay ka dabahaado waaba khalad weynay yidhaahda sheekada iyadana waa ay maqashay qur-aankuna waxaas wuxuu nooga sheegaya in la ogaado waxyaalaha la as-astur maagayo la daldabool maagayo inaysan qarsoomayn yacni maalan soomaalidoo kale hadda dad badanoo caamaha waxaa ku badan gabdhaa la uureynayo oo faaxisho lagu uureynayo uurkii markuu ku soo baxo kii uurele waa lagu nikaaxina wixii baa macbal laga dhigay hadda warkii suuqoo soo gelaya ilaa taariikhda waa la soconaysa abadaan wax sharciyana ma ahan wax caqliyana ma ahan wax hadda asurmaayana ma aha xumi waxay kaa asurmi kartaa inaad ka fogaato laakiin mar haddaa faraa la gasho bannaanka u soo baxayso marka qofku marka horeba inuu taqwada isku asuraa fiican laakiin dad ma isqarqari karta war un hadday xumi ay dhac warku waa kii faafo falamaa samicad way maqashay marka falamaa samicad markay maqashay waxay tahi marka si isu difaacdaa oo haweenkan afkooda isaga celisa way maqashay falamaa samicad markay maqashay bimakrihin makrigoodii iyo xantoodii iyo ceebaynta ilaa makrig waa dhaleecaynta ay dhaleecaynayaan oo sumcadeeda ay ku ciyaarayaan arsalad ilayhinna waa u cidirta waa marti qaaday waa actadad lahunna waxay u diyaarisana muttaka'an fadhi fiicanoo meel ugu fadhiisto barkimo iyo kuraas fadhiga u diyaariso wa aatad waxayna u keentay kulla waaxidatin mid kasta oo minhunna haweenkii ka mida sikiinan middi af badanoo middiyaha yararka oo qudaarta lagu gooya madiil ay dhihi jireen soomaalida waayii hore soomaalidu waxaysan jirin gaar ahaan ragga sancooyaalka oo dadka qala oo jarraaxina lahayo dhaqaatir geedaha qofku markuu mudo ka bixiyo malaxda iyo infectionka ka soo daadiyo middi yar oo dhuuban oo af badan oo bir oo saafiya laga siiya madiilay dhihi jireen waa middi yararku hadda afka badan oo qudaarta lagu jarjarto oo kale hilibkii lagu goosto wey taasi soomaalidu madiil dhihi jireen marka waa middi yaroo af badan ayay u diyaarisa dee wax middi lagu goostana waa diyaar ama hilib ha ahaade ama burtuqaal iyo maaragtay bahashaan rujada ay dhahaan oo afande ama madriinka ay dhahaan iyo waxaasay u keentay midyaha lagu googoosto markay fadhiguu u diyaarisay mididii ay gacanta u gelisay wixii lagu gogoosaan ay gacanta u geelisay wa qaalat waxay ku tiri yuusuf waxay ku tiri ukhruj calayhinna hortooda soo mar waa u yeertay sida iyadoo wax u dirsanaysa camal isaga waxaa dhici kara kaydka inuu iska warqabiyo laakiin iyadoo dan kale ay ka leedahay falamaa ra'aynahu markay arkeen yuusuf akbarnahu waa weynay waa la weynaaday oo quruxdiisa hadda ilaahay siiyey siduu nabigu yidhi calayhi salaatu salaam markuu micraajka uu ku sii maray samada wuxuu yidhi fii xadiid israa mara biyuusuf fi samaa'i haalit ayuu ku maray qaala wuxuu yidhi faidaa huwa qad ucdiya shadru lxusn marka waxaaba la siiyo dha quruxdii dhammeedoo bini aadam kalo baroo bar xalawada quruxda aadam ilaa suurada ugu wanaagsanaa aadamaa lagu abuuray dadka markii dambe waa tanaaqusayeen quruxdooda iyo dheerarkooda iyo xooggooda marka quruxdii markii la kala baro kala baroo bar yuusuf ha qaatay macnaha waxa weeye mubaalaqa fi lxusn quruxdii si zaa'id u ah marka waa la weynaaday marka waqad marka waa is-iloobeenoo baalkii googoosan moogta asagii ku indha sarcaadeen waqadacna way googooyeen aydiyahunna gacmuhu ayay sarsareen googooyn oo farihii ay ka takhalluseen maaha way isi sarsareen wa waqulna waxay dhaheen xaasha lilaah ilaahay baa ceebka nasahane maa haadaa basharan bini aadamkani ma ahan in haadaa ma ah haadaa ilaa malakun kariim malak wey oo wanaagsan maana wax kale ma ahan ayagiyaa marka ku indha sarcaaday marko oo ishoodii soo ceshan waaye oo wixii ay jarjarayeeno burtuqaalkaa intay uloobeenay gacmihii saa isaga sarsarayaan marka ay ku indha sarcaaday ayaduna hagaardaamay uga dan lahayd oo inay tusto oy cudur daarana ay jiraadaan wiilkan wax laga sabri kara ma ahan adinkiiba maadaama uu saa idiin indha sarcaadiye adinkoo hal mar arkay isagoo ila jooga maxaad u malaynay yacni bini aadamka hadduu shaydaan waxu qurxiyo waa la yaab weeye xumidii iyo foolxumadii iyo ceebtii ayay waxay rabtaa inay burhaan u samayso oo wax laga maarmi karo inaysan ahayn waa shayaadiinta da zabankan jooga oo xumida iyo fawaaxisha asbaab iyo justification iyo balaayo u samaysanaya oo kalowa iyo kuwa ku dooday magac ama xuquuq haweenaan u doodaynaa ama saanaan u doodaynaa ayagoo raba fawaaxishtii iyo waxaasoo kale dadkii inay ku dhiirigeliyaan ayay boqol asaaliib oo wada shaydaaniya ayay marka ay keenayaan qasadkoodana waxaa waa ifsaad iyo akhlaaqooda inay baabiyaan diintii ku masabdanaan diintii haweenkii waxaystoo hooskaa loo diido dabayshaa laga qariyo gurigaa lagu qariyo balaayo daldalay muxuuna u rabaa silca rakhiisoo meel walba laga heli karo sida koobka shaha maqaadaba looga cabo inuu gabdhihiina ay ka dhigaan rabaanoo xaafiis walba ayagoo maaragtay dhar khafiifa qaba ayagoo qaaqaawan sakritaal u noqdaan garabka ay ku xoqaan waxaasay rabaan soo maa magac islaax iyo magac wanaagaana alla muujina ma garan fasaadaana laga raba marka waa shaydaana hadda u macallimaho waa midaan hadda aan u jeedin wa qaalat niswatun waxay yidhahdeen oo fi lmadiinati ku sugan imra'atu alcasiizi islaamtii oo boqorka turaawidu macnaa wasiirka weyn turaawidu waxay doonaysaa fataaha can nafsihi iyadaaba nafteeda ka doonaysa oo isu rabtaba inkaaraba ku dhacday qad shaqafahaa wuu galay qalbigoo ka galay xubban kalgacay innaa anagu lanaraaha waxaan u jeednaa fii dalaalin qalad inay ku suganto mubiinin ah islaan dhan oo weyn oo nin mas-uula ou qabo oo ilma yar ka daba haaday oo weliba xumi ka rabta waa foolxumay leehi ilaa waxaan fisqigaa iyo goboldhaafkan inkiritaankeeda mar walba mujtamacaadku waa qabeenoo diino unbaa jirta iyo akhlaaqaa jira falammaa samicad goortay maqasho bimakrihinna xantoodii iyo diradiraalahoodii inay sumcadeeda ay ku ciyaarayaan markay maqashay arsalad ilayhinna u cidirtay ayadoo inay ka arsatay rabtaa wa actadad lahunna waxay u diyaarisay muttaka'an meel lagu sintaacsado oo lagu fadhiisto kuraas iyo waaweyn alaab haddee u baahan in sakiin lagu gooyo iyo midina waa u keentay wa aatad waxay siisay kulla waaxidatin oo minhunna haweenkii ka mida sikiinan madiil yaroo midi yaroo af badana u keentay annaga madiil ay soomaalida hore dhihi jireen ragga sancooyaalkaa haysan jireen sancooy waxay ka wadeen dhakhtarka sida carabtaba ninka dhakhtarka hore xakiim ay dhihi jireen nacam wa qaalat waxay tihi ukhruj calayhinna ku bax soo maaragtay kaalay u yeertay macnaha bal maaragtay meeshaan soo marayta sidii iyadoo adeeg u dirsata camal falamaa ra wau soo bax marka kaala bay tihi asagii wau soo bax falamaa ra ilaa bihaabati ummihi waaye wau soo bax falamaa ra'aynahu goortay arkeen oo saaladii uu joogay oo soo ag maray ay akbarnahu weyneeyeen waa la weynaaday quruxdiisa iyo jamaalkiisa waa is-ilooween marka midida ay gacmaha ku haayeen ay qudaarta iyo hilibku goosanayeen ayagiibaa isoo gooyoo waqadacna aydiyahunna gacmahoodii ayay jeexjeexeen waay ee farahay iska jarjareen maano farihii dhammaa goyn maane meesha faraha hilibka ayay jeexjeexeenoo waa isi sarsareen saas camalay ka dhiganta waqulna waxay dhaheen xaashaa lilaah ilaah baa nasahane maa haadaa ma ahaanin basharan bini aadam in haadaa maa haadaa kani maan ilaa malakun kariim malag wanaagsan maaha malag wanaagsan weliba waa malag weliba malaa'igta wanaagsan ka mid bashar waa ka sarreeya markaase waxay rabtaa inay marka burhaaniso cudurdaarkeeda inay burhaaniso qaalad waxay tidhi fadaalikunna wiilkiinaas daalika wiilkay tilmaami kunnaduna waxay tilmaameen mukhaadabiinta daalikun yacni maalan gabdhaa meeshaa jooga haddaa qof ishaariska le daalikunna aada leedaha nuunka waxuu ku soo dhacayaa kunnadu waxay ku soo dhacaysaa qofka aada la mukhaadabaynayso haddaa nin la hadlayso daalika kaagaas haddaa laba qof daalikuma daalikum dad raga haddaad gabdha la hadlayso badanna daalikum marka daalika waxay ku dhacee maaragtay yuusuf kunaduna ayay ku dhacaysaa noqonaysaa gabdhaha aada la mukhaadabaynayso adimkafadaalikunna ninkiaas ma ujeedaan wiilkiinaas ma ujeedaan alladii kuay ood leedihiin waa malak wiilkiaas ma ujeedaan aad leedihiin waa malak alladii kuay lumtanani lumtunani fiihi aad ugu dagaalamaysaan ugu ceebaynaysaan ood leedihiin imra'atulcasiiz turaawidu fataha ood ugu eedaynaysaan jacaylkiis waa wiilkaas adinkiiba aad ka sabri weyseen oo ku indha sarcaadeen runta ma rabtaanay tiri walaqad raawadtuhu anaa doonay can nafsii nafsadiisa fastacsama asaguna waa is-adkeeyo waa dhowrsaday oo waa iga diiday soo maa dembi looma sabro haddana kama harayee wala in lam yafcal haddouna samaynin kaanmi qaaladu waxay tihi fadaalikunna wiilkiinaas u jeedaa macnuu wax ishaara waa yuusuf khitaabkuna wuxuu u noqonayaa haweenka war wiilkiinaas muu jeedan haa oo yuusufa alladii kii waayo lumtunna li fii aada igu canaanateen oad igu eedayseen oo dhahdeen qad shaqafaa xubba jacaylkeedaa jacaylkiisaa qalbiga ka galay walaqad waana sax saad sateen wey oo adinkiiaba hadda meesha gacmihiisu gugooye walaqad raawadtu waana ka doonay can nafsii nafsadiisa fastacsama isagu waa diiday waa is ilaaliyey oo waa dhowrsaday laakiin saa ugama haraayay tiri marka wala in lam yafcal haddouna samaynin maa aamuruhu waxa aniga aan farayo oon ka rabo oo xumida ah layusjananna waa la xabisayaa waa la xabisayaa walayakuunanna wuu noqonayaa waa tawkiida khafiifa min asaaqirina kuwa dullaysanoo xabiska lagu dulleeyo marka halkan waxaa weeye haweenkii markay hubsatay iyagii laftoodii jacaylkii inuu ku dhacay oy waasheen oo yuusuf ku waasheen aa laisku sir warramaa marka sirtiyaa marka ay celi la-ada marka waxay tiri sax wey inaan doonay isagaana i diiday yuuna u malaynin saa inaan uga haray isagiina waa maqlay haddouna samaynin waxa aan ka rabo waa la xabisayaa waana la duleynaya marka waa imtixaan cusub wa shalay keligiisa markay ahaayeen waa dhowrsaday waa ka cararay wixii waa uu diiday maanta marka waxay mareen qasab kollay ninkeeda uma sheegi karto laakiin waa hadal haweenka dhex maroo hoose marka ninkeeda uma sheegi karto waa kii yidhi istakfir libna kudba alkhaadiin arrintii wax dhammaada u haysta laakiin macnaha kayday u degaysa mo isagaa iraasanaya waxaasay hadha u dhahaysaa marka soo maa marka waxay tiri hadduusan i yeelin waxaan ka rabo waa la xabisaya mufasiriintu waxay leeyihiin halkaas markay marayso ay haweenku u cudur daareen yuusuf waxay ku yidhaahdeen adic mawlaaka haweentaan soo korisay warkeeda iyo ilaa waatana waa kugu waalanta wax ka olasayn lama arko iyagiina oo cudur daareeno waa la waasheen marka aayadda dambaana sheegaysa macnaa kayd haweenkii dhama marka waa u heshiiyeen marka awal keligeed waxay la dhuumanaysay ahayd hadda naagihii dhamma ayaa la ta'aamuray oo iyagiina waxay ku waafaqeen inuu yuusuf oo islaanta uu qanciyo warkeeda uu yeelo waa imtixaan marka cusub markaas waxay keenaysaa marka ilaahay subxaana wa tacaala lujuu in loo sameeyo ilaa xumidii markii iqraa' iyo shawadu laguu kadiyey oo ka cararay awooddiisa waa uu dhihi hadda marka waxaa timid cagajuglayn iyo wixii maaragtay in lagu qasbo ayaa timid marka waa safxo kale oo min alimtixaan ka mid dadkii awal ku ceebayn lahaa oo ceebteedii ay maaragtay ka xishood laheena arrintii waaba garawsadeenoo waxay yidhaahdeen adic mawlaa haweentan maaragtay hooyadaa ah adiga ilaa addoonaa loo haystaa mogta oo ku soo korisay warkeeda yeel hoos ula heshiid arrintan casiiska iyo waxaas iyo rabshaan iyaysa gaarin waxaaga maaragtay gurigaa iska joog ha iska dhibin marka mawlahaaga yeel khalaas tamam waa iqraafan xumo badan marka xumidii aa marka loo sallaxay marka waa safxa jadiida waa baal cusub oo haddana imtixaan laakiin nabiyullaahi yuusuf ma isu dhiibay maya rabbigiisa u tallaracay marka laba daran middaa bay noqotay xabiska loogu dhaaranayo iyo xumidiyaa la kala dooransiiyey waxay ku qasatay marka xumidii inuu ka cararo oo xabiskii marka uu door bido ilaan xabiska waa adaa oo jismi ah wa laakiin faaxishaan haddii uu ku dhaco waa dhibaato diintiisa iyo mooralkiisa iyo jismigiisa iyo aakharada adduunkiisa gaaraysa wey xasbiga daraja ugu siyaadaysa laakiin zinadu waa nusqaaminaysaa marka soo maaha xabisku ajarkiisoo badinaya walidaalika ilaahay xabis kama uusan celin sababtoo darajadiisa iyo makaanadiisa iyo barnaamijkaa ku daahirtay laakiin xumidi ilaahay wuu ku celiyey qaala markaasu wuxuu yidhi ilaah u tallarucay ilaa ilid walba waa soo xidhantay waalidku difaaca lama arko shala walaalihiisaa god ku soo riday islaantii haddana waa hagardaamaysay waa iska celiyey maanta waxay mara xumidii in lagu qaso marka sandullo looga dhigo meel loo carara ma lah ilaah baa loo cararaya marka ilaahay ba u baxsada subxaana wa tacaala qaala wuxuu dhi rabbi yaa rabbi rabbigeeyo assijnu xabiskan ay ugu dhaaraysaa iigu dhaaranaysa ayaa axabu ilaya la iga jacayl badan yahay mimaa yadcuunani ilay waxay iigu yeerayaan kollay hadday labadaan mid tahay oo dariiq kaloo saddexaad aysan jirin labadaan dariiq inay mid tahay xabiskaa allow iiro ee middaan xumidaa iga leexa wailaa tasrif haddaadan iga leexin cannii aniga kaydahunna hagartooda ilaa waa loo heshiy haweenkii dhan ma u heshiye haweentan xataa haween kale hadday ceebayn lahaayeen oo u dhiha naaduf ku bax waxaan ceeb waayo waaba isxishoon lahayd haweenkii dhammaayaa qalin ku dig waa mu'aamaro hoos haween haddii ku heshiyaan rag maxay ka warqabaan marka qofkii waa qof marka gurigii joogo meel u baxsada mala un alla ahayn ilaahw marka u baxsaday wailaa tasrif haddaadan iga leexin cannii aniga kaydahunna hagartooda iyo jarta ay ii degaan ay rabaan xumida inay u qasbaan asbu ilayhinna waan u leexanaya sabqadu waxay ka timid dhallinyaronimaday ka timid sababtoo qofka dhallinyarada asagaa waxun u leexda hadiyo goore ilaa caqli ka celiya midna ma laha walidaalika maa haada tasaabicu ku maxay tahay carruurnimadan macnaa xumidoonka marka sidaa carruurtii oo kale oo wixii ay maaragtay jecel yihiin uun iska aado oon cawaaqibta fiirin ayaan iska samaynayaa weyn u leexanaya oo carabta sabuhu waxa weeye qofka carruurnimada ilaa carruurta xume haddii iskama celiyaan sida shaacirkuu yidhi isagoo nin walaalkiisoo dhinto ammaanaya sabaa maa sabaa xataa cala shayba ra'suhu falammaa calaahu qaal lilbaadili bicudi oo yidhi sabaa maa sabaa intuu carruuray kara waa carruureeyey oo macnaha dhallinyaronimo iyo waa ku soo qaadqaatay edeb darro laakiin falammaa calaahu shay xataa cala shay ra'sa ilaa uu ka ciroobo madaxiisa uu maaragtay ciro uu ku arko falamaa calaahu cirada markuu u arkay waa yeel buu noqdo waa caqliyaysto qaala lilbaadili bcudi baadilku wuxuudha iga fogo soo ma macnaha qofku markuu caqliyaysto waa inuu wixii carruurnimada uu ka tago wey macnaha sida carruur oo kale oo hawadiisa raacaa noqonayaa oo waa carruuroobayaa haddaadan iga leexin wa akun waxaa noqonaya min aljaahiliina kuwa jaahiliinta oo macnaa xuduudda alle aan ogoonin aan ilaalinayn oo jaahilku waxay waa qofkan hadda xumidiisa midi kale aqoonin ama xumidiisa midi waa kala yaqaana shaydaan intuu ka qaalib noqday ayuu xumidii iska raacay inama atawbatu cala aladiina yacmaluuna sua bijahaala jahaalada culammadu kuma fasiraan inay tahay qofku aan xaaraanta aqoonin laakiin maadaama taqwo ku filan uu heli waayey oo shaygii asagoo cilmila uu ku dhacay waa jaahil waay fastajaaba lahu rabbuhu isla marka ilaaha u soo gurmaday marka rabbigiisaa ajiibay fasarafa canhu wuxuu ka leexiyey kaydahunna hagartoodii iyo qashinka ay la damacsanaayeen oo zinadii ah laakiin xabiskii lagama najaynin xabiskii lagama najayninoo waa arki doonnaaho karaamadiisa iyo makaanadiisaha kor ku noqotay oo burhaantiisahaba ku soo baxday laakiin xumidii ceebaynaysa oo maaragtay dasiga iyo hoos u dhac ku samaynaysa ayaa laga celiyey innahu allana huwa samiicu waa mid maqlaya oo ducada addoommadiisa og alcaliimu maqlaya alxaliimu axwaashooda ogo qofka maanta ma arkaysaa dadaalayo oo khayrka jecel ogo markaa tawfiiqda waafajinayo qaala wuxuu dhahay markii xumidii loo soo bandhigay rabbi rabbi oo la yidhi ama waa lagu xabisa ama xumidaan ku dhac xumidii marka waa uu diiday waa ka dhiidhiye marka ilaahay bauna cuskada ilaa dad kaloo cuskada lama arkay waa loo heshiiyey qaala wuxuu dhahay rabbi yaa rabbi rabbigeeyo assijnu calaacalka ay ka muuqdaa iyo tadaruca iyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu cuskado qaala wuxuu dhahay rabbi ey yaa rabbi rabbigeeyow assijnu sijniga xabiska axabu ilaya aan ka jeclahay mimaa yadcuunanii ilayhi waxay igu yeereen xumida ee ilaahay u gacan qabo wey oo xumidaan iga badbaadi haddii kale wailaa tasrif haddii aadan leexin canii aniga kaydahuna hagartooda ilaa haweenkii ijmaacay sameeyeenoo waxay dhaheen adic mawlaaka ku dheh xumida ku aad isku ceebintii marka waa dhammaatay asubu ilayhina waan u leexanayaa sidii carruur uun waxay jecel yihiin arka un baan u leexanaya wa akun markaa waxaa noqonayaa min aljaahiliina kuwa aan xuduudda alleh iyo xaaraan iyo xalaal aan kala aqoonin oo nawaahida alleh aan ka reeban ayaa noqonaya hadda duco oo ikhlaasahu bariyey oo xowl iyo quwowuu ka tabarru'ay marka ani isma celi karo dhaha ilaahu adigu gacan qow allah u soo gurmay isla markiiba fastajaaba lahu rabbuhu rabbigiisa wuu ka ajiibay fasarafa canhu kaydahunna jartoodii ay xumida la damacsanaayeenoo adix mawlaakadi iyo ayadii balaadii ugu dhaarinaysa ilaahay waa ku koriyey laakiin xabiskii waa galay si ay darajadiisa ku siyaado xumidiisa waa ka koriyey si uusan u nusqaamin innahu allana huwa samiicu waa mid maqlaya wey addoommadiisa baryihiisa maqlay alcaliimu ee axwaasha og iyo qofka maaragtay ducada ee daacad ay ka taho istijaabada mudan iyo midka aan dadaalayno ducadiisuna daacadkan wow kala yaqaana ilaahay tawfiiqahana waafajiyo allah naga ilaaliyo xumida allah naga cusbeeyo wanaagana allahna waafajiyo wallahu aclam sal allah calaa maxamedin ali saxb salim